بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacana oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah bariga dhexe oo qarka u saaran dagaal weyn maraykanka iyo iiraan oo isku diyaarinaya weji ka halis badan dagaalka hadda socda washington oo qarinaysa khasaaraha dhabta ah ee askarteeda ka soo gaaraysa colaadda socota iyo tirakoobyo kala duwan oo soo baxay oo muujinaya heerka ay gaarsiisan tahay dhimashada askarta ameerikaanka ah maraykanka oo lumiyey wadiiqooyinkii uu guul uga gaari lahaa dagaalka iiraan halkeese ayay ku sii socotaa siyaasadda qariska tuurnimada ah ee uu wado donald trump dowladaha maraykanka iyo sacuudiga oo kala saxiixday heshiis tamarta nukliyeerka ah haddaba maxay tahay sababta riyaad ay u doonayso tamarta laga dhaliyo nukliyeerka iyadoo haysata keed shidaal oo baaxad leh maxaan ka naqaanaa faawaa'idda uu leeyahay mooska maxaanse ka ognahay sheekooyinka xiisaha leh ee ka hadlaya fawaa'iddiisa qodobadaas kuwo kale iyo wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها خذها رياحين قد فحت غوانيها wahagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa xiisada bariga dhexe ayaa qarka u saaran dagaal weyn iyadoo dowladaha maraykanka iiraan ay isku diyaarinayaan weji ka halis badan dagaalka hadda socda warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegaya walaalkeen nuur cali warsame abuushayba gobolka bariga dhexe ayaa neefta ceshanaya iyadoo dagaalka maraykanka iyo iiraan uu galay marxaladii uga halista badneed tan iyo markii uu bilowday bishii febraayo ee sanadkan hadallada madaxweynaha maraykanka saldhibiga donald trump ee ku saabsan in lasoo gebagabeeyey diyaargarowga weerar ballaaran oo ka dhan ah iiraan ayaa sare u qaaday cabsida laga qabo in colaaddu gaarto heer aan hore loo arag islamarkaas dadaallo diblomaasiyadeed ayaa si deg deg ah u socda si tehraan iyo washington dib loogu celiyo miiska wadahadalka ka hor intaysan xaaladdu faraha ka bixin iyadoo ay sii kordhayaan calaamadaha muujinaya in dagaal ballaaran uu ka dhex qarxi karo maraykanka iyo iiraan saddex ilo wareed oo bakistan ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka reuters in islaamabad ay waddo dadaallo lagu soo nooleynayo wadahadalladii hakadka galay ee labada dal kadib hindhise uu soo bandhigay shiinaha halkaas ayay dhibaatadu uga sii murugsan tahay maadaama dhinaca laga arkayo calaamado muujinaya in xaaladda militari ay sii xumaanayso halkaa dhinaca kale ay jiraan dadaallo diblomaasiyadeed oo qarsoodi ah oo lagu doonayo in gobolka looga badbaadiyo dagaal ballaaran hadallada trump ee ku saabsan weerarka la filayo waxay u muuqataa in maraykanka uusan ku ekaan duqeymihii uu ku bartilmaameedsanayay buundooyinka iyo kaabayaasha dhaqaale ee iiraan intii lagu guda jiray dagaalka hadda socda balse tallaabooyinkaas loo arko bilowga wax ka sii halis badan gaal trump ayaa u sheegay mareegta oxios inuu dhowaan go'aan ka gaari doono weerar ballaaran oo ka dhan ah iiraan kadib markii colaaddu ay ku fiday marimbiyoodka badda cas madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay in weerarada la qorsheynayo ay noqon doonaan kuwii ugu waaweynaa abid ee la fuliyo isagoo intaa ku daray in iiraan aysan weli dareemin xanuun ku filan islamarkaana maraykanka uu diyaar u yahay inuu qaado tallaabadaasi haddii la ansixiyo ha yeeshee trump ma uusan shaacin wakhtiga saxda ah ee uu go'aankaasi qaadan doono taasoo gobolka gelisay xaalad u dhexaysa suurtagalnimada dagaal iyo rajo degnaansho ah shalay oo jimco aheed ayuu trump mar kale sheegay in wadahadallo ay la leeyihiin iiraan ay weli socdaan isagoo xusay in maraykanku uu leeyahay laba ikhtiyaar oo keliya in lasii wado weerarada oo la burburiyo awoodda iiraan ama in heshiis la gaaro trump kuma ekaan hanjabaadaha militari oo keliya balse wuxuu sidoo kale sheegay in maraykanku uu isticmaali doono hantida iiraan ee gacantiisa ku jirta si looga bixiyo magdhowga khasaaraha soo gaara maraakiibta iyo shixnadaha wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan cabaas arakji ayaa arrintaasi ku tilmaamay tallaabo khatar ah oo sii hurinaysa colaadda wargeyska new york times ayaa isna sheegay in isagoo soo xiganaya ilo xogogaal ah in trump uu la kulmay la taliyayaashiisa ugu sarreeya si ay uga wada hadlaan suurtagalnimada ballaarinta weerarada ka dhanka ah iiraan labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ciidamada maraykanka ayaa duqeeyey bartilmaameedyo badan oo iiraan ah ku yaala iyagoo doonaya inay wiiqaan awoodda tehraan ee ay ku maamusho marinka hormuus intaa kadib trump wuxuu ku dhawaaqay istaraatiijiyad cusub oo lagu bartilmaameedsanayo kaabayaasha rayidka ee magaalada tehraan iyo nawaaxigeeda khamiistii trump wuxuu sidoo kale sheegay inuu iiraan kula xisaabtami doono weerar kasta oo dheeraad ah oo ay xuutiyiintu ka geystaan yemen kadib markii kooxdaasi sheegatay inay weerartay laba markab oo shidaal oo sacuudigu leeyahay sahaynada oo diyaar u ah inay dagaalka ku biiraan trump wuxuu sheegay in yuhuuddu ay ku biiri karto weerarada ballaaran laba daqiiqo gudahood haddii uu codsado balse wuxuu carabka ku adkeeyey in maraykanka uusan cid kale u baahnayn si uu u qaado howlgal cusub oo ka dhan ah iiraan wuxuu sidoo kale sheegay in ka qaybgalka sahaynada uu yeelan doono cawaaqib maadaama iiraan ay u badan tahay inay jawaab argoosi ah bixiso warbaahinta yuhuudda ayaa sheegtay in ciidanka dalkaasi uu galay heegankii u sarreeyey iyadoo la filayo suurtagalnimada weerar ballaaran oo maraykanka uu ku qaado iiraan saraakiisha sahaynada waxay sheegeen inay diyaar u yihiin inay weeraraan bartilmaameedyo dheeraad ah haddii ay ogolaansho ka helaan washington wasiirka difaaca yuhuudda ayaa sheegay in ciidamadu diyaar u yihiin dhammaan suurtagalnimada isagoo uga digay iiraan inay la kulmi doonto dhirbaxo culus haddii ay weerarto yuhuudda digniinta maraykanka iyo muwaadiniintiisa mid ka mid ah calaamadaha ugu waaweyn ee muujinaya in xaaladdu halis tahay ayaa ah digniinaha ay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka u dirtay muwaadiniinteeda ku sugan bariga dhexe iyadoo uga digtay hakad ku yimaada duulimaadyada iyo xiritaanka hawada dalal ka tirsan gobolka safaaradda maraykanka ee magaalada bakhdad ayaa ugu baaqday muwaadiniinta maraykanka inay muujiyaan feejignaan dheeraad ah isla markaasna isu diyaariyaan in la baajiyo duulimaadyo ama la xiro hawada sidoo kale safaaradaha maraykanka ee urdun iyo sahaynada ayaa muwaadiniintooda kula teliyey inay la socdaan digniinaha amniga oo ay dib uga fikiraan safarada ay ku imaanayaan ama ay uga baxayaan gobolka golaha sanadka oo meesha ka saaray xanimaadii awoodda dagaalka inkastoo golaha wakiilada maraykanka uu ansixiyey qaraar lagu doonayey in madaxweynaha laga hor istaago inuu weerar ku qaado iiraan isagoo aan ogolaansho ka haysan koongareeska haddana golaha sanadka ayaa cod aqlabiyad ah ku diiday qaraarkaas taasi waxay ka dhigan tahay in haddii trump uu go'aansaday inuu fuliyo hanjabaadihiisa koongareesku uusan awood sharci ah u yeelan doonin inuu joojiyo weerarka dadaalada dhexdhexaadinta oo wakhtiga la tartamaya inkastoo ay jiraan calaamado muujinaya in dagaalka uu sii xogeysanayo ilwareedyo warbaahintu ay heshay ayaa sheegaya in wafdigii cumaan ee booqday tehraan ay yeesheen wadahadallo mirodhal ah islamarkaana wadaxajoodyadu si wanaagsan u socdaan ilwareedyadu waxay aaminsan yihiin in natiijada kulamadaasi ay kordhin karto rajada lagu xakamayn karo xiisadda inkastoo aan weli heshiis kama dambaysaha la gaarin booqashadu waxay qayb ka ahayd wadatashiyo lagu raadinayo hab lagu maareeyo isu socodka maraakiibta ee marinka hormus labada dhinac ayaa la filayaa inay sii wadaan wadahadallada ilaa sabtida maanta ah dhanka kale wakaaladda wararka royters ayaa soo xigatay saddex ilwareed oo bakistaan ah oo sheegay in islaamabaad ay dadaal ugu jirto dib u bilaabista wadahadallada maraykanka iyo iiraan iyadoo ka jawaabaysa hindise uu soo jeediyey shiinaha shiinaha ayaa sidoo kale sheegay inuu sii wadi doono doorkiisa ku aadan dib u soo celinta nabadda iyo xasiloonida gobolka gacanka isagoo taageeraya dadaalada dhexdhexaadinta ee bakistaan iyo dhinacyada kale ay wadaan ugu dambeyntii gobolka bariga dhexe wuxuu weli u dhexeeyaa laba waddo oo horseedi karta dagaal ballaaran iyo mid kale oo laga yaabo inay horseeddo dadaalada dhexdhexaadinta si loo gaaro heshiis cusub oo lagu soo afjarayo colaadda u dhexaysa maraykanka iyo iiraan بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها ولا وياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى ورهجة القلب ضدت في مجاريها
wahagaanka mikan waxaad ku soo dhawaataan wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas
bismillaah suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan wargeysyada maanta ku bilaabaynaa maraykanka oo lumiyey wadiiqooyinkii uu guul kaga gaari lahaa dagaalka iiraan halkayse ku dambeeyaan yoolalkii kala duwanaa ee donald trump majalladda maraykanka ee the atlantic ayaa daabacday warbixin falanqayn ah oo diradda saaraysa in maraykanka uu ku guuldaraystay dagaalkii uu la galay iiraan inkastoo ay saraakiisha dowladda trump ku andacoonayaan in guul milatari la gaaray warbixintu waxay sheegtay in guusha dagaalka aanan lagu cabiri karin oo keliya burbur aad gaarsiisay cidda kaa soo horjeeda ee aad loolanka kula jirto balse sidoo kale loo baahan yahay in aad ka jawaabto su-aasha ah miyaad gaartay yoolalkii siyaasadda ee aad dagaalka u soo gashay majalladdu waxay tilmaantay in maraykanku uusan ilaa hadda xaqiijin ujeeddooyinkii ugu waaweynaa ee uu u soo galay dagaalka iiraan halkii xaaladdu ay degi lahaydna wax weliba waxay waqtixaadirkan u muuqdaan in ay ka sii adkaanayaan sidii hore hoggaankii hore ee iiraan waxaa beddelay mid kale oo lagu tilmaamayo in siyaasad ahaan uu ka adag yahay aabbihii taasoo hadda haadaan ka sii ridaysa himilooyinkii trump siina xoojinaysa cadhada shacabka maraykanka ee lugta loo geliyey xiisaddan qaraar warbixintu waxay sidoo kale xustay in marbiyoodka hormuus uu kahor dagaal ku furnaa haddana uu wajahaya xanibaad weyn sidoo kale marinka baabulmandab ayaa cadaadis la kulmaya iyadoo xuutiyiinta yeman ay wadaan dhaqdhaqaaqyo xooggan oo saameyn ku yeeshay isku socodka maraakiibta arrintan ayaa sare u qaaday walaaca laga qabo sahayda tamarta iyo koror inta hadda la arkay dhaafsiisan oo ku yimaada qiimaha shidaalka taasoo halis gelin karta dhaqaalaha caalamka haddii xaaladdu ay sii socoto the atlantic waxay sheegtay in iiraan ay ogaatay in diyaaradaha aan dulyaha lahayn ee jaban iyo gantaallada qiimahoodu uu hooseeyo ay burburin karaan kibirkii maraakiibta ganacsiga ee maraykanku uu galbin jiray iyo shirkadaha caymiska taasina maraykanka ilaa hadda waa mid mara u la ayuu wargeys ku yidhi warbixintu waxay tibaaxday in bentagonka maraykanka uu qirtay in dagaalka uu ku bixiyey qarash gaaraya ilaa soddon iyo toddoba dhibic shan bilyan oo dollar balse sida la aaminsan yahay qarashka dhabta ahi waa midkaasi ka badan saxiifadan maraykanka ka soo baxda ayaana sidaasi daraaddeed waxay ku baaqaysaa in trump iyo xukuumaddiisa ay aqbalaan guuldarrada soo gaartay islamarkaana ay xiisaddan kaga baxaan qaabka ugu sahlan warbixinta oo sii socota ayaa lagu caddeynayaa in maraykanka xitaa uu quus ka muujinayo in dib uu u adeegsado marimbiyoodka hormus waxayna saxiifaddu tidhi maraykanka iyo xulafadiisa waxay dardargelinayaan waqtixaadirkan dhismaha dhuumo shidaal oo mara meel si aad ah uga fog hormus si loo yareeyo ku tiirsanaanta marinkaasi warbixintu waxay sidoo kale dhalishay qaab wax soo saarka warshadaha milatariga maraykanka si gaar ahaaneed marka laga hadlayo in maraykanka uusan haysan diyaarada aan dulya lahayn oo qiimo jaban lagu sameeyo iyo gantaallo soo saaristoodu ay fududdahay sida kuba ay adeegsatay dowladda iiraan gabagabadiida atlantic waxa uu sheegay in maraykanka uu lumiyey awooddii uu ka cabsi gelin jiray iiraan laga soo bilaabo weeraradii lagu qaaday xarumaha nukliyerka iiraan ilaa gantaalladii tirabeelka ahaa ee ku hoobanayay goobaha muhiimka ah ee tehraan waxayna awood weli u leedahay iiraan ayuu wargeysku yidhi in ay beegsato xulafada maraykanka ee gobolka iyo maraakiibta ganacsi haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan eegna warbixin ka hadlaysa maxaa ku kalifaya sacuudiga in waqtixaadirkan uu si aad ah u raadiyo tamarta nukliyerka inkastoo ay boqortooyada sacuudi carabiya ay kala sarraynta kaydka shidaalka caalamka kaga jirta kaalinta labaad haddana waxay xukuumadda dalkan dadaal xoogan ugu jirtaa dhismaha barnaamij nukliyar oo rayid ah hoggaanka sacuudiga ayaa aaminsan in ku tiirsanaanta shidaalka muddo dheer ay lahayd caqabado dhaqaale iyo kuba istaraatiiji ah halka tamarta nukliyerka ay furo u noqon karto kala duwanaanshiyaha ilaha tamarta iyo hirgelinta aragtiyo horumarin kara dalka wargeyska new york times ayaa xusay in uu jiro heshiis maraykanka iyo sacuudiga ay ilaa waqti xaadirkan ka wada hadlayaan kaasoo u ogolaanaya riyaad in ay yeelato barnaamij lagu kobciyo yuraniumta waxayna tani durbadiiba dhalisay walaac laga qaba in bariga dhexe uu galo tartan cusub oo dhinaca hubka nukliyeerka ah iyadoo dowlado badan ay ku soo hoos dhuuman doonaan nukliyeerka tamarta rayeedka warbixintu waxay sidoo kale xustay in hamiga nukliyeerka ee sacuudigu uusan ahayn mid waqti xaadirkan cusub balse uu soo jiitamaya tobannaankii sane ee lasoo dhaafay ujeeddada ugu weyn ayaana ah in dalkan laga yareeyo ku tiirsanaanta dakhliga shidaalka taasoo qayb ka ah hiigsiga sacuudiga ee laba kun iyo soddonka sannadii laba kun labaiyo labaatan shidaalku waxa uu ahaa ku dhowaad boqolkiiba afartan wax soo saarka guud ee dhaqaalaha dalka halka xilligan la dareemaya hoosu dhac marka loo eego wakhti xaadirkaasi sidoo kale qorshayaasha waaweyn ee sacuudiga oo ay ka mid yihiin dhismaha magaalooyin casri ah iyo xaramo waaweyn oo lagu horumariyo garaadka macmalka waxay u baahan yihiin tamar aad u badan taasoo sidoo kale ku qasbaysa riyaad in ay raadiso ila tamareed oo cusub oo dabooli kara baahidaasi sii kordhaysa warbixintu waxay sidoo kale tilmaantay in xiisaddan ka taagan marmiyeedka hormus ay muujinaysa halista ku gadaaman dal keliya ku tiirsan dhoofin shidaal sidaasi daraaddeed waxay riyaad doonaysaa waqti xaadirkan in ay heshay ilo kale oo dakhli uga soo xaroon kara dhanka kale gunaanadkii waxuu wargeysku aaminsan yahay in barnaamijka nukliyeerka iiraan ee rayidka uu kor u qaadi karo kaalinta gobolka ee xukuumaddan iyo tan caalamkaba islamarkaana ay sii xoojin karta xiriirka ay la leedahay dowladdan dhanka maraykanka haddii intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan eegna warbixin ka hadlaysa maraykanka oo kala qarin kuwada dhimashada askartiisa ku leeanaysa bariga dhexe iyo tirakoobyo kala duwan oo ka soo baxaya gudaha waaxda dagaalka warbixinna ay baahiyeen wargeysada new york times iyo daily best ayaa lagu muujiyey in muran xooggan uu ka dhashay xogta ay wasaaradda dagaalka maraykanka ee benticonga ka bixisay khasaaraha dagaalka iiraan ka soo gaaray ciidankooda waxaa mar qura isbeddel xooggan lagu sameeyey tirada askar ameerikaan ah oo ku dhimatay dagaalka maalmihii lasoo dhaafay taasoo ahayd ilaa siddeed iyo toban askari iyadoo waaxdu ay u beddeshay mar qura ku dhowaad afar iyo toban sida ay qortay jariirada new york times bogga rasmiga ah ee benticonga ee lagu baahiyey khasaaraha ciidamada ayaa si lama filaan ah mar qura lagaga waayey liiska ilaa afar askari oo ku dhintay urdun iyo waqooyiga ciraaq afhayeenka bentigonga ayaana sheegay in isbeddelkaasi uu dhashay kadib celad ku timid xogta ku jirta mareegta wasaaradda waxauna ballan qaaday in tiradaasi dib loo sixi doono islamarkaana lasoo baahin doono balse ilaa waqti xaadirkan lama hayo wax isbeddel ah waxayna taasi sii xoojisay shakigii taagnaa iyadoona hadalka afhayeenka bentigonga uusan ahayn mid qanciyey dad badan oo aaminsan in xogta dagaalka maraykanka aanan loo soo baahin si ay hufnaani ku dhisan tahay warbixintu waxay sheegtay in tan iyo markii uu burburay heshiiskii xabad joojinta ee maraykanka iyo iiraan bentigonga uu qabtay keliya hal shir jaraa'id sidoo kale wasaaraddu ma aysan shaacin weeraro dhowr ah oo iiraan ay ku qaaday saldhigyada maraykanka ee urdun kuwaasoo sababay dhaawacyo askar iyo burbur soo gaaray diyaarada nooca qumaatiga u kaca ah markii la weydiiyey sababta bentigonga uusan u soo bandhigin waxaasi oo xog ahna waxa uu keliya ku soo gaabsaday in taasi ay ahayd waxa uu ugu yeeray ilaalinta sirta howlgallada military dhanka kale bentigonga waxa uu sheegay in uu kala saarayo askarta ku dhimata dagaalka tooska ah iyo kuwa ku dhinta siyaabaha kale hase yeeshee isbeddelka joogtada ah ee tirakoobka ayaa sare u qaadaya shakiga laga qaba sida loo diyaariyo xogta iyo tirada askarta ee la qarinayo xilli weliba middaas ayayna xukuumadda trump sida muuqata u samaynaysaa iyadoo fadeexa ka cararaysa warbixintu waxay intaasi ku dartay in tan iyo bilowgii bishii luuliya ee lasoo dhaafay ay ku dhowaad boqol askari oo ameerikaan ah ay ku dhaawacmeen weeraro ay iiraan fulisay waana sida ay sheegtay waaxda dagaalka guud ahaan tan iyo markii dagaalkan uu bilowday siddeed iyo labaatankii bishii februari ee sanadkanna in ka badan shan boqol iyo toddobaatan askari ayaa lagu dhaawacay waana inta keliya ay xukuumadda trump qirsan tahay balse waxaa lagu warramayaa in xaqiiqadu ay intaasi ka badan tahay warbixintu waxay gebagabadii sheegtay in marka laga soo tago dagaalka iiraan uu maamulka aqalka cad wajahaya cadaadisyo gudaha ah oo ay ka mid yihiin hufnaanta isla xisaabtanka iyo kalsoonida lagu qabi karo xogta rasmiga ah ee dagaalka guud ahaana dhegaystayaal waa inaga intaa wargeysyada iyo falanqayntii maanta aan iminkana dib ugu laabana dhanka walaalkiin suheyb cabdulaahi iyo qaybaha ka haray barnaamijka caalamulyow بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى وأسرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها قلنا ويا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وروجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag iminkan waxaad ku soo dhowaataan warbixin ka hadlaysa fawaa'idda uu leeyahay mooska waxaa halkan inooga soo jeedinayaa walaalkeen xarit cabduqaadir moosku waxa uu ka mid yahay midhaha ugu caansan looguna isticmaalidda badan yahay dunida waxaana maalin kasta cuna malaayiin qofa ku kala nool qaaradoo kala duwan sumcaddiisu kuma koobna oo keliya dhadhankiisa wanaagsan iyo fudeedka lagu cuno balse waxa uu ku caan yahay qiimaha nafaqa ee uu xambaarsan yahay iyo doorka uu ku leeyahay ilaalinta caafimaadka jirka muddo dheer ayay khubarada nafaqadu ku talinayeen in mooska qayb ka noqdo cunto isku dheelitiran oo isticmaalka qofka qayb ka noqota maadaama uu hodan ku yahay karbohaydraadyada dabiiciga ah faybarka botasiyamka iyo nafaqooyin kale oo muhiim u ah shaqada caadiga ah ee xubnaha jirka sannadihii u dambeeyeyna daraasado kala duwan ayaa sii xoojiyay aragtidan iyagoo muujiyey in moosku aanu ahayn oo keliya midho tamar bixiya balse uu kaalin muuqata ku leeyahay caafimaadka wadnaha murqaha dheefshiidka iyo habdhiska difaaca jirka xiisaha ay siyaansiyaanadu u qabaan mooska ayaa sii kordhay markii ay daraasado caafimaad ku sameeyeen bulshooyin ku nool deegaano fogfog oo weli ku tiirsan cunto aan warshadaysnayn mid ka mid a bulshooyinka sida weyn uu warkooda u baahay waa qowmiyadda tishimaini oo deggan keymaha amazon ee dalka bolivia bulshadan ayaa noqotay mid si weyn looga hadalhayo dunida caafimaadka gaar ahaan markii ay cilmi baarayaashu ay ogaadeen in ay ka mid yihiin dadka ugu caafimaadka wanaagsan dunida marka la eego dhinaca cudurrada wadnaha iyo xididada dhiigga waxaa la ogaaday in bulshadaas ay si aada ugu yaryihiin cayilka dhiigkarka macaanka nooca labaad iyo cudurrada halbowlayaasha kuwaasoo maanta ka mid ah cudurrada ugu badan ee la daala dhacayaan dadka ku nool magaalooyinka casriga natiijooyinkaas ayaa horseeday in kooxo cilmibaarayaal ah oo ka kala socda jaamacado iyo xarumo caafimaad oo caalami ah ay muddo sannadaha daraasad ku sameeyaan habnooleedka iyo cuntada ay isticmaalaan dadka tishimaani ujeeddadu waxay ahayd in la fahmo sababta ay bulshadaas u leeyihiin caafimaad ka duwan kan bulshooyinka magaalooyinka ku nool kuwaasoo si weyn ugu nugul cudurrada dabadheeraada markii la baaray nooca cuntada ay bulshada tashmaani isticmaasho waxaa la ogaaday in inta badan tamartooda maalinlaha ay ka timaado karbohidraado dabiici ah cuntooyinka ugu badan ee cunaana waxaa ka mid ah mooska bariiska galleyda iyo sidoo kale dalagyo kale oo deegaanka ah waxaa si gaara indhaha cilmi baarayaasha u soo jiita in mooska uu yahay mid ka mid ah cuntooyinka ay sida joogtada u isticmaalaan deegaanka kuleelaha ah ay ku nool yihiin awgiis mooska waxa uu noqday miro si fudud halkaasi looga helo waxaana loo isticmaalaa siyaabo kala duwan mararka qaar waxaa la cunaa isagoo bisil halka mararka qaarkoodna lagu daro cuntooyin kale ama la kariya iyadoo ku xiran nooca mooska iyo habka cuntada ee deegaankaasi tani waxa ay muujinaysaa in moosku aanu ahayn cunto marmar la cuno balse uu qayb joogto ah ka yahay noloshooda maalinlaha ah daraasaadkii lagu sameeyey qowmiyadan ee sidoo kale waxa ay muujiyeen in boqolkiiba nisba aad u badan tamarta ay helaan ay ka timaado karbohidraadada dabiiciga ah halkaasoo dufanka iyo waxaabaha lagu daro sonkorta ay qayb ka yihiin cuntada dadka karbohidraadada laga helo mooska bariiska iyo dalagyada dabiiciga waxa ay aad uga duwan yihiin kuwa laga helo cabitaanada macaan nacnaca iyo cuntooyinka warshadaysan ee sonkorta badan leh khubaradu waxaa isku raaceen in cuntada dabiiciga ahi door muuqda ka qaadato ilaalinta caafimaadka wadnaha midhaha sida mooska oo kale kalluunka khudaarta iyo dalagyada aan la warshadayn ayaa kaalin weyn waxa ay ku leeyihiin arrintan si kastaba waxaa mooska uu ka muuqda nidaamkaas isagoo il muhiim ah oo tamarta dabiiciga ah faybar iyo macdano laga maarmaana u ah shaqada jirka taasi waxay sabab u ahayd in khubarada nafaqadu ay maanta u arkaan mooska inuu yahay mid ka mid ah midhaha ugu qiimaha badan ee si joogtaha loogu dari karo cuntooyinka maalinlaha ah qiimaha mooska kuma koobna oo keliya inuu ka mid yahay cuntooyinka ugu badan ee laga isticmaalo dunida balse waxa uu ku jiraa nafaqooyinka kala duwan ee uu xambaarsan yahay iyo sida uu jirku uga faa'iidaysto marxalad kasta oo bislaanshihiisu marayo khubarada caafimaadka waxa ay sheegaan in mooska uu yahay midho ay ku wadi jiraan karbohidraato dabiici ah fiber botasiyam magnesium fitamin b six fitamin c iyo walxo kale oo door muhiima ka qaata caafimaadka guud ee jirka isku darka nafaqooyinkan ee sababa in mooska lagu tilmaamo cunto tamar leh oo ku habboon dadka da' kasta leh laga bilaabo carruurta ilaa dadka waayeelka ah karbohidraadada waa qaybta ugu badan ee nafaqada mooska laga helo waana isha ugu muhiimsan ee tamarta uu jirku isticmaalo si kastaba karbohidraadada mooska ku jira ma ahan kuwo markasta isku qaab ah waxay isbedelaan iyadoo la eegayo heerka uu moosku bislaaday marka moosku wili cagaar yahay ama bislaanshihiisu yar yahay waxaa ku badan staarijka dabiiciga ah gaar ahaan nooca loo yaqaan resistant starch kaasoo aan si deg deg ah ula qabsan dheefshiidka taasi waxa ay keentaa in tamarta laga helo mooska noocaas ahi uu tartiib tartiib ay ugu sii deyso jirka islamarkaana qofku muddo dheer dareemo dhirig iyo tamar joogto ah marka moosku sii bislaado staarijku badanaa waxaa isu beddelaa sonkor dabiici ah sida glucos faractos iyo sikros isbeddelkan dabiiciga ayaa sabab u ah in mooska bislaaday uu noqdo mid ka macaan kii hore islamarkaana uu si dhaqsi leh jirka ugu gudbiyo tamarta siday khubarada nafaqada tilmaamayaan sonkorta dabiiciga ah ee mooska bislaaday waxa ay si dhaqsi leh u gaartaa dhiigga taasoo qofka siinaysa tamar deg deg ah sidaas awgeed dhalinyaro badan oo kuwa riyaadada sameeya ee kuwa shaqooyinka culus qabta ayaa doorbida inay cunaan moos bisil ka hor inta aanay jimicsiga samayn iyo kadib intaba maadaama uu ka caawiyo dib u soo celinta tamarta uu jirku lumiyey arrintan macnaheedu ma ahan in mooska bislaaday uu ka caafimaad yar yahay kan aan weli bislaan labaduba waxay leeyihiin fawaa'id u gaar ah mooska bislaaday wuxuu ku habboon yahay qofka u baahan tamar deg deg ah halka kan si buuxda aan u bislaanna uu ku habboon yahay qofka daneynaya in tamarta si degan ugu sii daayo jirka sidaas darteed doorashada mid kala cunaya waxa ay ku xiran tahay baahida qofka iyo xaaladiisa halkii laga odhan lahaa mid baa ka wanaagsan kan kale marka laga yimaado tamarta mooska waxaa ku caniyahay botasiyamka uu xambaarsan yahay botasiyum waa macdan laga maarmaan u ah shaqada wadnaha murqaha iyo neerfayaasha waxa uu ka qayb qaataa dheelitirka dheecaanada jirka iyo gudbinta fariimaha neerfayaasha sidoo kale waxa uu gacan ka geystaa uruuridda iyo kala bixidda murqaha dadka si joogtaa u sameeya jimicsiga ayaa inta badan waxa ay lumiyaan botasiyam badan iyagoo dhididaya taas oo keenaysa in cunista mooska ay ka caawiso in ay dib u helaan qayb ka mid a macdantaas muhiimka ah sidoo kale moosku waxa uu hodan ku yahay fitamiin b sigis kaasoo door muhiima ka qaata dheefshiid kiimikaadka jirka iyo sameynta unugyada dhiigga cas fitamiinkani waxa uu ka qayb qaataa samaysanka qaar ka mid a walxaha neerfayaasha ee maskaxda ka shaqeeya kuwaasoo saameeya niyadda hurdada iyo shaqada maskaxda inkastoo moosku aanu ahayn isha keliya ee fitamiinkan haddana waxauu ka mid yahay miraha bixiya qadar wanaagsan oo ka qayb qaata baahida maalinlaha ee jirka faa'iidada kale ee mooska ayaa ah faibarka uu leeyahay faibarka waxa uu hagaajiyaa dheefshiidka waxaana uu ka hortagaa calool fadhiga waxaana uu quudiyaa bakteeriyada faa'iidada leh ee ku nool madhicirada cilmi baarisyo u dambeeyey ayaa muujiyey in caafimaadka madhicirada uu xiriir dhow la leeyahay caafimaadka guud ee jirka maadaama qayb been oo habdhiska difaaca jirka uu ku tiirsan yahay shaqada wanaagsan ee madhicirada sidaa darteed cunista miro faibar leh sida moosku waxa ay ka qayb qaadan karaan ilaalinta dheefshiid caafimaad qaba inta badan dadku waxay u yaqaanaan mooska inuu yahay cunto tamar bixisa balse faa'iidadiisu kuma koobna dhinacaas oo keliya maadaama uu ku jiro isku dheelitir karbohidaraadyo faibar iyo macdano ah moosku waxa uu ka caawiya jirka inuu tamarta u isticmaalo si waxtar leh tanina waa sababta uga mid noqdo cuntooyinka inta badan lagu taliyo in la cuno quraacda ama inta udhexaysa wakhtiyada cuntada si qofka u ilaashado heer tamarta oo degan maalintii oo dhan dhinaca kale waxaa muhiima in la fahmo faa'iidooyinka moosku in aanay ka dhalan cunistiisa oo keliya balse sida uula xidhiirto habnolooleedka guud ee qofka waxaa jira arrin kale oo dad badan isweydiiyaan taasoo waxa dhacaya marka qolofka moosku yeesho dhibco madow qaar waxay u qaataan inay calaamad u tahay in miruhu xumaaday halka qaar kalena ay rumaysan yihiin in markaas uu noqdo mid ka nafaqo badan sidii hore xaqiiqada cilmigu sheegayo iyo isbeddelada dabiiciga ah ku dhaca mooska marka uu sii bislaanayo ayaa si fiican u iftiiminaya arrintan taasoo u baahan sharaxaad iyo faahfaahin marka moosku sii bislaado isbeddelka ugu horreeya ee qofku indhihiisa ku arko waa midabka qolofka oo isu beddelaa sida huruud dhalaalaysa kadibna ay ka soo muuqdaan dhibco madow oo yaryar dad badan ayaa u haystaa in dhibcahaas ay calaamad u yihiin in moosku xumaaday oo aanan ku habboona in la cuno taasoo keenta in mararka qaarkood la tuuro miro weli si buuxda loo isticmaali karo hase ahaatee khubarada nafaqadu waxay caddeeyeen in xaaladaha intooda badan dhibcaha madow ay yihiin calaamad muujinaysa in geedi socodka bislaanshuhu sii socdo ee aanay ka dhignayn in miruhu qurmay ama uu khatar caafimaad leeyahay inta aanu yeelan ur xun ama calaamado kale oo muujinaya inuu qurmay mooska dhibcaha madoole waxay dhakhaatiirtu sheegaan in la cuni karo waxaana looga faa'iidaysan karaa siyaabo kala duwan sababaha ay dhibcahaas u samaysmaan waa isbeddelo dabiici ah oo ku dhaca miraha marka ay sii bislaanayaan insiimiska ku jira mooska ayaa jebiya istaarijkii ku jiray waxaana u beddelaan sonkor dabiici ah taasoo kordhisa macaanka iyo jilicsanaanta miraha isla wakhtigaas waxaa dhacaya falcelino kale oo kiimika oo sabab u noqda in qolofku yeesho midab madow ama dhibco madow sidaas darteed muuqaalkaasi waa qayb ka mid ah bislaanshaha caadiga ee mooska mana ahan caddayn muujinaysa inuu lumiyey qiimihiisii nafaqo daraasaad kala duwan ayaa muujiyey in marka moosku bislaado ay kordhaan qaar ka mid a walxaha difaaca jirka ee loo yaqaan antioxidentiska walxahan waxa ay ka caawiyaan jirka yareenta waxyeelada ay unugyada u geysan karaan waxaa loo yaqaan free radicals kuwaasoo la ogyahay inay door ku leeyihiin gabowga unugyada iyo korarka halista cudurro kala duwan sidaa darteed mooska sida aadka u bislaaday waxaa weli sii ahaanaya miro nafaqo leh oo qayb ka noqon kara cuntooyinka caafimaadka ee maalinlaha ah muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa si weyn loogu baahiyey baraha bulshada iyo qaar ka mid ah mareegaha internetka warar sheegaya in mooska dhibcaha madow leh uu la dagaalamo kansarka ama uu soo saaro walxo daaweeye kansarka sheegashooyinkan ee laga soo qaatay warbixinno hore oo si khaldan loo fasiray xaqiiqada cilmigu maanta taageeraya ayaa ah in mooska uu ka kooban yahay walxo nafaqo leh iyo antioxidantis faa'iido u laha caafimaadka guud balse ma jiro caddayn cilmiyeed oo muujinaysa in cunista mooska xitaa haddii uu leeyahay dhibco madow ay daawiiso kansarka ama ay keligeed ka hortagto cudurkaas kansarku waa cudur leh sababo badan oo isbiirsaday waxaana ka hortegiisa door ka qaataa habnoolaad caafimaad qaba cunno isku dhelitiran jimicsi joogto ah ka fogaanshaha waxyaabaha maanka dooriya iyo baaritaanno caafimaad oo wakhtiyeysan tanina macnaheedu ma ahan in moosku aan wax faa'iido u lahayn taas beddelkeedna waxa uu moosku ka mid yahay midhaha lagu talay in si joogtaa loo isticmaalo sababo ku aadan inuu bixiyo nafaqooyin badan oo jirka u baahan yahay maalin kasta بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى
wahagaag guudahan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballanah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى